aad iyo aad baa umahadsantaa war cadeeye iminka waxaan ku suganahay xarunta dowladda hoose wadanka jamhuuriyadda jabuuti caasimadiisa ku taala waxaa goobta ku sugan qeybaha kala duwan ee warbaahinta caalamka qaar badan oo ka mid a waxaa sidoo kale ugeya yin ka tirsan maamulka dowladda hoose iyagoo lafahaantooda hawsha si dhinac ka wada waxaa iminka soo gaaraya qaar ka mid a sanaabiiqda goobaha laga soo hesaya hadday noqon lahayd gobolada dalka iyo iyo weliba caasimada wadankan jamhuuriyadda jabuuti degmooyinka ay ka kooban tahay waxaa jira dad aada u fara badan oo isugu jira macalimiin iyo kuwo kaloo iyana ka tirsan dowladda iyo kuwo kaloo shacbiya waxaa kaloo kamid a wakiilada kooxaha mucaaradka iyagoo lafahaantooda ay leeyihiin musharaxiintooda oo iyana daba socda sanaaqiiqda si ay u kormeeraan ama ay si wax uga ogaadaan arrinta la xiriirta codbixinta marka hawshi way socotaa weli natiijadii laguma dhawaaqin hase ahaatee ilaahay mid waxaa lasoo gaaraya sanaaqiiqda waxay la jooga maxamed cabdow oo si weyn soomaalida u taqaano oo kamid a wariyaasha aadka dadka soomaalida magaca dheer ugu leh caalamkana sida weyn loogu yaqaano aljasiira ka shaqeeya bal maxamed waxaad ka warantaa caaway meesha aan joognay iyo qiimeynta leeg bay leedahay maxaase kala socotaa arrimahan la xiriira dhinaca doorashooyinka waa mahadsantahay waa maalin taariikhsi u ah dadweynaha jabuuti waxa ay dooranayaan ciday hogaamin lahayd wadankan shanta sane ee soo socota madaxweyne ismaaciil cumar geele oo toddoba iyo toban sano wadankan usoo arriminayay ayaa loolanka la filayaa inuu ku badiyo inkastoo haatana natiijada rasmiga ahayd la sheegin maanta waxaa u dareeray goobaha ay codkooda ka diibanayeen dad gaaraya ilaa iyo boqol iyo toddoba iyo sideetan kun oo qof isu diiwaangeliyaan idhaahde oo ka codeynayay afar boqol iyo lix iyo konton goobood hase yeeshee goobjoogayaasha caalamiga ee ka kala socda midooda africa urur goboleedka igaad iyo jaamacadda carabta waxay sheegayaan in dadka soo baxay ay aada u sarayaraayeen iyadoo taas ay u aanaynayaan war la qaba xiiso ma leh madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo la filayo inuu ku guuleysto dad badan aynan codkoodu iibanin hase ahaatee waxaa iyaduna sheegaya in qayrihii dambe ee maanta markii ay qoraxdu qabowday dad badan ay soo baxeen iyaga oo codkooda dhinteen sida maxamed ba uu ku sharaxay hawshu waxa ay ka socotaa afar boqol iyo konton iyo lix goobood oo la sameeyey si ay dadku u sameeyaan codbixintooda ama waraaqadaha ay ugu ridaan qeybaha kala duwan waraaqadaha codbixinta dadku ay sameynayaan waa kuwo aada u kala duwan oo dadku ay wada garan karaan maantana ugu horreyn waxaa codiyey madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo weliba guddoomiyaha baarlamanka iyo xubno badan oo ka tirsan baarlamanka iyo xukuumadda intaba shacabkana qaybihii loogu talagalay qaarkood waa si weyn ayay dadku soo buuxdhaafiyeen qeybaha qaarna waxaa leeyahy dadku aad bay galaasi u ahaayeen sababtaasna waa sababta loogu daray saacad xilligii tirinta ay bilaaban lahayd oo ahayd lixda maqribnimo sidana loo sheegay in lasoo xiro sanaafiiqda intaa ayay hadda xaaladdu maraysaa wixii kaloo soo kordhana dabcan idaacadeheena dad ayaad la socon doontaan